ushiica cotubkii saddexaad markaasaa rabbigu igu yidhi haddana tag oo waxaad jeclaataa naag la caashaqo oo dhillo ah sida rabbigu u jecel yahay dadka israa'iil inkastoo ilaahyo kale u jeestaan oo ay jeclaadaan wax sabiib ah sidaa daraaddeed iyadan ku soo iibsaday shan iyo toban xabbadood oo lacag ah iyo xoomeer iyo bar oo shaciir ah oo waxaan iyada ku idhi waa inaad wakhti dheer ii joogtaa oo aadan dhiloobin oo aadan innaba nin kale naagtiis noqon oo aniguna sidaas oo kalaan kuu ahaan doonaa waayo dadka israa'iil wakhti dheer bay joogi doonaan boqorla'aan iyo amiirla'aan allabarila'aan iyo tiirla'aan eefoodla'aan iyo tarafiimla'aan oo markaas dabadeedna dadka israa'iil way soo noqon doonaan oo waxay doondooni doonaan rabbiga ilaahooda ah iyo daa'uud oo boqorkooda ah oo ugu dambaysta ayay cabsi ula imaan doonaan rabbigooda iyo wanaaggiisa